aada iyo aada umahadsan tahay dhammaan bahda reer radio muqdisho iyo wasaaradda warfaafinta waa ugu mahad celinayaa waxqabadka iyo iyo warbixinaha ay ka qaadaan dhammaan baahiyaha wadanka gaar ahaan annaga haddii aan hirshabeellan ahnay aadaad noola shaqaysaan waan mahad celinayna midda kale haddii aan warbixinkaasi iyo maalmahan waxaan socdaal ku maraynay labada gobol ee ay ka kooban tahay hirshabeello degmooyinkooda iyo magaalooyinka waaweyn ayaan u kuuragelaynay baahida ka jirta wasaaradda gaar ahaan qeybaha xabsiyada iyo maxkamadaha xaqiiqatan waxaad og tahay baahi aan lasoo koobi karin ayaa ka jirto waayo waktigii dawladda dhexa burburtay ilaa maanta wax dib u habeyn iyo horumarin ma helin kaabayaasha laamaha cadaaladda waxaan booqanay magaalada beledweyne magaalada beledweyne oo muddo badan ay kaay ka jireen dhibaatooyin xagga xabsiyada iyo maxkamadaha oo aan dhisneyn xabsiga dhexe ee magaalada beledweyne ayaan booqanay waxaan soo aragnay arrimo maxaabiista ay u baahan yihiin baahi lixaad lehna ay ka jirto sida maxaabiis fara badana ku xiran deegaanka micnaha guryihii waa yaryihiin qolol yaroo afar afar qol ah oo xabsiga ka dhisan oo waa hore la dhisay iyo waxaad arkaysaa dadkiio ilaa boqol qof oo kale ay ku xiran tahay oo qolkiiba ilaa shan iyo labaatan qof oo kale ay ku jirto ji cuno cuno cunoxumana hayso waxaa kaloo hayso dhib iisheeg jief mahay cagabkaay ku seexan lahaayeen ma lahan waxaa kaloo biyo la-aan biyo saafi ayaa ka maqan waxaa kaloo haddana haysato caafimaad darro wax daryeel caafimaad ma helaan hay-adahii gobolka wax saas hadda lagama helin oo waxaama dhihi karnaaba wax la xiriiraba xitaa ma lahan waxaa kaloo jirto in dayactir iyo dhismo uu u baahan yahay xabsigaas sidoo kale magaalada jowhar ayadana xabsigii waa burburay wax dadkii meel lagu xiraba xitaa ma lahan waxaa jirto baahi aada u ballaaran oo xabsiyada iyo maxkamadahaba ay hirshabeelle ay leedahay waxaan baaq ugu diraynaa dhammaan hay-adaha samafalka iyo intii danaysaba ummadda soomaaliyeed ee arrimahan maxaabiista iyo xabsiyada waxaan leenahay in loo fidiyo gurma deg deg ah dad waxaad arkaysaa xitaa laguma lama helo wax lagu qaada qofka hadduu xanuunsado xitaa xabsiga dhexdiisa meel baawuur ama gaadiid lagu gaarsiiya isbitaalada ma lahan waxyaaba fara badan ayaa ka jira cabashada waxaan ugu baaqayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed amaba iyo hay-adaha samafalka inay si guruma deg dega ay lasoo gaaraan dhammaan waa tahay macal wasiir meelaha aad kormeerka ku tagtay gaar ahaan beledweyne iyo jowhar xabsiyada aa booqateen waa sidee xaaladda dadka ku xiran xabsiyadaasi nolol ahaan iyo caafimaad ahaan intuba
wallahi dadka waa xanuunsan yihiin dadkii waxaa waa wakti kulula lagu jiraa waxaa jirto cunno ku filan ma helaan oo maamulka gobolka besa ayaa wax yaro oo wax nafcelis siiyo laba hal wakti oo kale wax siiyo taasna marka qaarkood la waayinayo marka qaarkood la helayo waxaad arkaysaa maalin ama laba maalmood oo kaleha wax maxaabiista ay waxba cunin waxaa kaloo jirto cagabkii loogu talagelay maxaabiista ma laha sida waalashay wax ku cuni lahaayeen caafimaadkii waxaan ku leeyahay biyihii waxaad arkaysaa meeshii ay seexan lahaayeen xitaa jiifka joodaryaasha iyo waxaa sababa lahaayaba marka dhibaato weyn aan kusoo aragnay oo aada loogu xanuunsanayo waxaad arkaysaa dad xanuunsan oo xabsiga ku jiro oo aan wax daryeel ah oo aan helaynin ad arkaysa haddii maanta la damcaa in la geeyo isbitaaladana aan la helaynin gaadiidka xitaa lagu qaadi lahaay aad arkaysaa marka baahi aan la koobi karin ayaa ka jirta gobolka magarat aad iyo aad marka kan wasaarad ahaan maxaa idinkaga qorsheysan inaa arrimahaasi dib u habeen iyo ballaarinba aad sameysaan
wallahi horta xaqiiqatan dadka xabsiga ku jiro waxay sii kordhayaan maalin maalin kasii dambayso waa meel ku filana lama haayo waa in si deg deg ah loo raadiyo dhismo xabsiyo dib loo dhisa xabsiyada ciidankii ilaalin lahayna loo agabkiisii wixiisa la siiyaa cunadiisi iyo meesha ay jiifan lahaayeenoo wanaagsana la daryeelaa marka annaga waxaan u ordaynaa inaan horumarino amaba aan haqabtirno dhammaan baahiyada ka jirta xabsiyada iyo maxakamadaha dhammaan
waa tahay fariinta aada la wadaagayso bulshada soomaaliyeed iyo madaxda kale si arrimahaasi wax loo qabto maxay tahay mudan wasiir
wallahi fariinta xaqiiqatan waxaa waa markaad aragtay meesha dad masaakiin ah oo lasoo xiray oo la xukumay oo xorriyaddooda aan haysanin oo haddana aan la siinaynin wixii xaqa ay ulahaayeen waxa waa waa arrin aada murugo leh marka waxaan ugu baaqayaa dhammaan inta danaysa amaba inta faacil khayrka ah inay ka qayb qaataan sidii wax loo arsiin lahay dadkaasi ha ahaado ay shay kastaba oo qofku awoodo waa waa yani haddana waxaa na soo haaya bisha ramadaana na soo hayso dadkaasi afurus ay ubaahan yihiin dadkaasi waxay ubaahan yihiin in la soonsiiyo dadkaasi in la daryeel ay ubaahan yihiin wax walba caafimaadkana sida aada ugu sii daran yihiinba waa maalin walba waxaa qaar cudurro xitaa ay mantal ku dhacaan cudurro shuban a ku dhaco waxa waa meeshii oo caafimaad darra iyo jawiga ay ku xirnaayeen oo waxaad arkaysaa qol yar oo afar mitir ah oo dhowr iyo labaatan qof ay ku xirantaad arkaysaa marka culayska jirana waa la garan karaa oo wadanka meeshii hadda wax hay-ado ahoo amaba dawladda goboleedka iyo ama tan federaalkaba uma hayaan wixii ay ku horumarin lahaayeen meeshaas marka waxaan ugu baaqayaa dadka soomaaliyeed meel walba ay joogaan inay u gurmadaan dhammaan maxaabiista ee gobolka hiiraan iyo shabeellada dhexe oo hir shabeelle hoostaga dhammaan aada iyo aada u mahadsan yahay wasiirka garsoorka waqaafta iyo arrimaha diinta ee dowlad goboleedka hirshabeelle ayuu ahaa aadam asta macalujir